يا مغرب الإسلام أبشر إننا أهل العقيدة عصبة الأنصار أحفاد عقبة والعبادلة الذين تسارعوا في نصرة الأحرار
maqribul islaam waxa uu dhulkani ka mid ahaa dhulkii martigeliyey duulanada isdabajooga ah ee muddo qarniyo ah ay gaaladu ku soo qaadayeen muslimiinta waxaana ka dhacay dagaallo malaaxim ah oo lagu laayay gaalo fara badan waxaana dhulkani ka soo baxay hogaamiyaal waaweyn oo ay taariikhdu xustay kuwaas oo ku caanbaxay duulanadii waaweynaa ay qaadeen iyo magaalooyinkii ay furteen cabdikariin al khataabi wuxuu ahaa hogaamiyihii muqaawamada morocco ee galbeedka afrika intii u dhexaysay sannadihii kun sagaal boqol toban iyo sagaalkii miilaadiyada ilaa kun sagaal boqol labaatan iyo sagaalkii waxa uu ahaa hogaamiyihii macaarigtii caanbaxday ee riifa iyo qaa'id muuqda oo dagaal adag la galay gumaystihii faransiiska iyo isbeen ee duulaanka ku soo qaaday morocco magaciise oo dhammaystiran waa maxamed bin cabdikariin al khataabi waxa uu sannadkii kun saddex boqol ee hijiriyada kuna beegan kun siddeed boqol siddeetan iyo labadii miilaadiyada ku dhashay magaalada akaadir ee ku taala dalka morocco wuxuu ku soo dhex barbaaray qoys wanaagsan wuxuuna aabbihiis ahaa hogaamiye beeleed jaamacaddii alqarawiyiin ayuuna ka aflaxay isagoona bartay culumta sharciga iyo luqadda wuxuuna noqday qaadiga guud ee magaalada miliila waxaa loogu yeero markii uu dhacay dagaalkii koowaad ee dunida dowladaha isbeyn iyo faransiiska ayaa kala qaybsaday dalka morocco oo la daalaadhacayay kala qobqobnaan iyo loolan gudaha ah iyo inuu ku tirsanaado dowladaha shisheeye kala qaybsigaas ayaana sababay in qaybta waqooyi ee maraakish ay la wareegto sbain dowladda faransiiska ayaa marar badan isku dayday inay la dagaalanto hogaamiyahan iyadoona ku bilowday daandaansi iyo qalqal inay ku abuurto deegaanada uu maamulayay muddo oo indhahu ka laabanayay si uusan laba jabhadood isugu furin daraaddeed dowladda faransiiska ayaa si toos ah u soo gashay dagaalka iyadoona ka dhaxashay jab xooggan muddo afar bilood ahna lagu qasbay inay difaac gasho amiir al khataabi markii uu jiray soddon iyo sagaal sanno oo ku beegneed xilligii uu la wareegay maamulka mantiqadda riif waxa uu ahaa mid wax ka bartay tajaarubtiisii soo martay isagoona mideeyey hadafkiisa siina waday hawshii uu kaga tegay aabbihiis go'aanne ku gaaray dardargelinta jihaadka iyo sidii gumaystaha isbeyn looga saari lahaa dalkaas xilligaasi waxaa jenaraal isbaanish ah oo lagu magacaabo selfaster oo ahaa hogaamiyihii magaalada miliilah uu isku dayay inuu weerar ku soo qaado dhulkii uu ka arriminayay hogaamiya al khataabi isagoo doonaya inuu xoog ku qabsado halkaasi balse waxaa tallaabadaasi uga digay al khataabi salfaster ayaanan dhaga jalaqa u siinin digniintaasi oo waxa uu ku sii socday go'aankiisii duulaanka ah waxa uu ciidanka generaalkan ka koobnaa afar iyo labaatan kun oo askari kuwaas oo ku hubaysnaa hubka culus iyo midka fudud intii ay ku soo socdeen mandiqadda riivan ah lama kulmin wax iska caabin ah taas oo jenaraal salfaster uu iska dhaadhiciyey in arrinka uu sahlan yahay balse ciidanka al-khataabi ayaa xeelad adag u degay gaalada iyagoo fuulay buuraha dhaadheer isbaaniyiinta ayaana horay u sii waday duulaankooda iyagoona isugu sheekeenayay inay guul xaqiijinayaan ilaa ay soo gaareen magaalada anwaal toddobadii ramadaan kun saddex boqol soddon iyo sagaalkii hijiriyada oo ku beegneed shan iyo tobankii mey kun sagaal boqol labaatan iyo kowdii miilaadiyada markii ay xaaladdu halkaasi marayso ciidankii cabdikariin al khataabi ayaa bilaabay inay weeraro ku soo ekeeyaan askartii u watay hogaamiyaha isbaanishka ah iyagoo hareereen adag ku sameeyey jenaraalka ciidanka watay ayaana ku fashilmay ka hortagga weerarka ama in ciidankiisa uu badbaadiyo dagaallo qaraar ayaana lix iyo tobankii dulqicda sannadkii kun saddex boqol soddon iyo sagaalkii hijiriyada waxa uu ka dhacay magaalada anwaal halkaas oo khasaare lixaad leh lagu gaarsiiyey gumaystihii isbayn iyadoona la baabi'iyey inta badan ciidankiisa waxaana xilligaasi isbayn qiratay in dagaalka looga dilay shan iyo toban kun oo askari oo uu ku jiro generaalkii ciidanka hogaaminayay ee salfastar halka looga qafaashay shan boqol iyo toddobaatan kale waxaana intaa dheer hubka iyo agabyada kale ee looga furtay markii ay soo ifbaxday guusha ay khataabi iyo raggiisa ka gaareen macrakadii anwaal waxa ay qabaa'ilkii ku dhaqnaa dhulka riif bilaabeen inay meel weliba ku baacsadaan gumaystaha isbayn isbuuc kama soo wareegin ilaa ay ka wada takhluseen oo ay ka saareen mandiqadda waxaana uu wujuudka isbayn ku soo ururay magaalada tawan iyo fariisimo yaryar oo ay ku lahaayeen dhulka buuraleyda ah saamaynta ka dhalatay jabkaasi laga diiwaangeliyey isbayn ayaa waxaa ka mid ahayd in inqilaab uu ka dhacay isbayn balse taas waxba kama beddelin siyaasaddii ay wajahayeen morocco dowladda cusubna kuma dhawaaqin inay soo afjartay gumaysigii ay ku haysay almaqrib ama morocco taas oo keentay in hoggaamiya al-khataabi uu sii wado howlgalkiisa isagoona weerare ku qaadayay magaalada tawan oo isbaynka ay haystaan uma suuragelin inuu la wareego magaaladaasi balse waxaa ciidankiisu ay gaareen duleedyadeeda isbaaniyiinta ayaana ku khasbanaaday inay magaalada isaga baxaan oo ay miciin bidaan xeebaha iyo dhulka buuraleyda ah kadib markii ay qiinsadeen in gobolka aysan ka difaacan karin weerarada isdabajoogga ah ee uga imaanayay al-khataabi faransiiska ayaa waxaa kadis ku noqotay guusha uu gaaray al-khataabi waxaana dhacay wixii uu filanayay wax ka duwan iyadoo sidoo kale lama filaan ay ku noqotay insixaabka isbeen ee dhammaan dhulkii buuraleyda ah taas oo faransiiska ku qasabtay inuu si toos u soo galo dagaalka lagula jiray hoggaamiyahan iyagoo markan u adeegaya maslaxada isbayn sidoo kalena ka baaqsanaya in guushan ay isku ragto kacdoon ka dhan ah gumaysigeeda oo mandiqadda ka qarxa labadan dowladood oo markaa sheeganayay inay ka mid yihiin quwadaha dunida ayaa u midoobay dagaalka hoggaamiyahan iyagoo markii ay ka adkaan waayeen ku qiciyey qabaa'ilka dhinac welibana culaysyo uga furay taas oo sababtay in khasaarooyin badan ay soo gaaraan al-khataabi ilaa faransiiska iyo isbaynka ay la wareegaan caasimaddii akaadir ugu dambayn waxa ay sababtay inuu isku dhiibo faransiiska kadib markii uu dareemay inay joogsatay iska caabintii gumaystaha qabaa'ilkana ay garabkiisa ka baxeen ayna iska diideen sii wadidda dagaalada waxaana loo soo gudbiyey masar oo in muddo ah uu ku sugnaa halkaas ayuuna ku geeriyooday bishii ramadaan kun saddex boqol siddeetan iyo labadii hijiriyada kuna beegneed kun sagaal boqol lixdan iyo saddexdii miilaadiyada قسما ستحكمنا الشريعة جهرة ويشع حكم الله بالأنوار وسيبزغ الفجر القريب بأمتي وتعود فيها خلافة الأبرار